أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati saba casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah wuxuuna la bilaabmayaa allah subxaanahu watacaala markii uu ka soo hadlay dad uu nicmooyinkiisa siiyey oo aan ku xadgudbin oo rabbi subxaanahu wa tacaala uga shukriyey oo nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan markii laga soo sheekeeyey xaalu shaakiriin dadka ilaahay nicamkiisa ku shukriyo ee aan ku xadgudbin markii xaaladooda laga sheekeeyey ayaa wuxuu caddaynayaa halkan alle dad ilaahay nicmadiisa ku kufriyey oo diiday oo nicmadiina markaa laga qaaday oo laga bedelay oo loogu bedelay abaar iyo dhibaato iyo qax loogu bedelay ayuu ka waramayaa marka waa tusaale labada dhinacba waxna laga tusayo marna nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan sidii ay nicmada rabbi ugu shukriyeen iyo yaana loo soo tilmaamay halkanna waxaa la tilmaamayaa qoladan marka reer saba sidii iyada iyagana nicmooyinka loo siiyey ay ugu gaaloobeen oo ay u diideen asalka saba-na waxaa weeyaan qoladan reer saba waxay deganaayeen ma-rib meesha la yidhaahdo ee yeman ku taallo meeshaas marka roobabku markay da-aan waxay ahaan jireen ama shanigoodu ou ahaa inay biyaha isku dilaan oo ay ku dagaalamaan ama marka dadka ahlu taariikha qaar waxay yidhaahdaan haweentii balqiis ayaa u sameysay qaarna waxay yidhaahdaan ximyar ayaa sameeyey asalkii waaba ka horreysay iyada marka si xal arrintaa ay ugu helaan biyahana uga faa'iideystaan ayaa ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey dad uun iyaga ka mida ama balqiis ha ahaato ama cid kaleba ha ahaatee meesha dooxa oo ay biyuhu daadku uu maro in meeshaasi marka buurta laga soo xiro oo labadeeda dhinac la isku keeno oo meeshaas biyo xireen laga sameeyo biyihiina markaa yacnii loo sameeyo irdo ama meelo ay ka baxaan oo dhowr markaa yacnii ilaa labiyo toban ama saddex iyo toban irdood gaarayo oo iyaga marka u kala qaadayo meel walbaa degaankooda iyo siday kala ahaayeen ayaa biyihii meesha lagu xanibay ayaa meelo kale kale kale aad aadayo inta ay awal hal jiha u soco lahaayeen ayaa jihooyin badan laga furay meeshiina marka waa laga xiray oo ay biyuhu ka socon lahaayeen biyo xireenkaas baa marka ilaahay ku ilhaamiyey sidii bay yeeleen dhulkii baa marka barwaaqo u noqday beerihii iyo geedmiroodkii iyo wax walbo ayaa u baxay nabadgelyana ilaahay waa siiyey oo safaradooda marka ay yeman ka baxaan shaam ay aadayaanna waa layskugu dhadhaweeyey magaalooyinka oo marka ay meel subaxdii ku nastaan barqadii galabkii ama yacnii ka horba tuulo kaley joogaan iyagoo marka aan cidna ka cabsanaynin oo shufto iyo isbaaro iyo wax lamida aan marnaba ka baqaynin xaalkoodu marka sidaa ayuu ahaa nicmada rabbi bay marka ku kufriyeen markii nicmada rabbi ay diideen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay bahal la yidhaha jurdaan ama dooliga oo kale ah wixii marka meeshii sadiga ahayd ee biyaha laga lagu celinayay ayuu markaa qoday ou qoday qoday oo googooyey siduu u qodayay markii dambe iyagii dhammaad daadkii baaba qaaday marka dhulkiina biyihii waa ka tageen wuxuu isku bedelay dhul abaar ah oo geedaha ka baxayaana ay yihiin geed abaareed uu iska yahay ayaa loogu bedelay taas buu rabbi subxaanahu watacaala marka uu ka waramayaa waxaana marka laysgarab dhigayaa marka nebiyullaahi sulaymaan iyo daawuud siday nicmada ugu shukriyeen iyo qoladan sida ay nicmada uga tageen oo ay markaa ugu kufriyeen kuwan nicmadooda nebiyullaahi daawuudna sida ay nicmada ilaahay u ilaaliyeen oo aynan ugu xadgudbin kuwanna ay ugu kufriyeen ayb amnigii iyo wixiina waxaa loo bedelay marka qax baa lagu salladay ilaa ay markii dambe reer saba ay noqdaan maahmaah oo carabta waxaa mashhuur ah maahmaah qolo markay kala tagaan oy adduunka ku kala yaacaan ayaa waxaa la yidhaahdaa tafaraquu ka ayaadii saba war qoladaasi waa kala tageen sidii reer saba u kala tageen oo kale iyagii marka maahmaah bay noqdeen qolo walbaa ee marka iyagu dariiqa ama raacdo nicmada rabbi ku kufriso kufrigu ama gaalnimo ha ahaado ama nicmadii oo loo adeegsada macsi ha ahaato iyada lafteeda marka nicmadii waxay isku bedelaysaa marka niqmo waana la tusayaa dadkaasi in nicmada rabbi ay wax weyn ahayd marka ay waayaan baa la tusayaa innaga lafteenna marka cibray noo tahay qaala tacaala allah wuxuu yidhi laqad kaana lawallaahi qad xaqiiqe ah kaana lisaba-in saba waxaa u ahaa fii maskanihim degaankooda ama deganaa meesha ay deganaayeen ama deganaanshadoodaba aayatun ayaa u ahaatay aayad calaamad ilaahay qudradiisa lagu garto hiya aayaddu jannataani calaamaddaa qudradaa weyn waa maxayna jannataani hiya iyadu jannataani laba beerood u ah can yamiinin kuwaas oo can yamiinin midig xaggeeda ahaa yacni ahaa iyo wa shimaalin bidix xaggeed qulnaa lahum waxaanu ku nidhi oo calaa lisaani ambiyaa'ihim ambiyadoodii iyo dadkii loo soo diraa sidaa ku dhaheene kuluu cuna min risqi rabbikum rabbigiin risqigiisa ka cuna washkuruu shukriya lahu lirabbikum rabbigiin u shukriya baldatun haadihi tan aada degantihiin baldatun magaalo waaye magaalada oo dayibatun macaan oo aada u wanaagsan wa rabbun wa rabbukum rabbigiinna rabbun rabbi weeyaan gafuurun dembi dhaafid badan barwaaqadaana iskaga jira wixii dembi aada gashaanna rabbi idiin dembi dhaafayaa joogee rabbi markaa yacnii u towbad keena fa acraduu way jeesteen oo wixii lagu waaniyey bay ka jeesteen fa arsalnaa waxaan dirnay calayhim iyaga korkooda aanu ku dirnay saylal carimi biyo xireenkii daadkiisii ayaanu kusoo dirnay wabadalnaa waanu bedelnay hum iyaga bijannatayhim labadoodii beerood ayaanu u bedelnay jannatayni laba beerood ayaan ugu bedelnay kuwaas oo dawaatey ukulin miro u saaxiib ah khamdin ukuli khamdin geed cadayga mirihiisa ee yacnii u saaxiib ah wa ahlin wadawaatey ahlin dhuurka ee kuwo u saaxiib ah laba beerood oo dhuur u saaxiib ah geedka dhuurka la yidhaahde yacnii geed weyn oo markaa yacni waxaa weeyaan aan miro iyo waxba laga guranin wa shay-in wadawaatay shay-in shay laba u saaxiib ah ayaa jannaad labadaa janno oo shay laba u saaxiib ah ah min sidrin oo gob ah kaas oo qaliilin aad u yar ayb halkan marka baarihii markii hore say ahaayeen iyo markii dambe u alla uga waramay laqad xaqiiqe ahe kaana lisaba-in xarafkan marka lisaba-ana waa la akriyay lisaba-in haddii lisaba-a la akriyo waxaa weeyaan maalaayansarif baa laga dhigay ayb fii maskanihimna fii masaakinihim iyo maskanihim baa la akriyey maskanihim marka la akriyo maskan waa mafcal waxaa markaa bannaan in laga dhigo daraf ama yacni miimi ah oo la yidhaha fii maskanihim makaanu yacni degmadoodii meeshii ay deganaayeen ama in la yidhaha maskanihim fii suknaahum oo masder laga laqbeeyo deganaanshahoodii iyaga ayb laqad xaqiiqe ahe kaana waxaa u ahaa lisaba-in saba fii maskanihim meeshii ay deganaayeen yacni degmadooda dhexdeeda aayatun baa u ahayd oo qudro ilaahay iyo waxdaaniyada alla lagu garto hiya aayadu jannataani laba beerood waaye labada beer marka ma waxaa laga wadaa tiro ahaan laba beer waaye miyaa laga wadaa mase waxaa un muhanaha looma muraadaye beero unbaa laga wadaa labadaba waa la yidhi haddii la yidhaha laba beerood waaye macnaha laba beerood oo laba gedi ku kala yaalay oo laakiin geedahoodu ay sidaas isugu dhadhow yihiin oo meel marka yacni kulayl iyo yacni aan balahayne mar walba meel la harsada leh ayb hiya aayaddu jannataani laba beerood weeyaan can yamiinin midigta xaggeeda ahaadeen iyo washimaalin bidix xaggeed midig iyo bidixba beeraha ka jeeda qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna min risqi rabbikum rabbigiin risqigiisa wax ka cuna washkuruu shukriya lahu lirabbikum u shukriya baldatun baldatun haadihi tani baldatun waa beled beledka oo dayibatun wanaagsan weeyaanoo wanaag badan oo macaan wa rabbun wa rabbukum rabbigiinna rabbun rabbi weeyaan rabbiga oo gafuurun dembi dhaaf badan war ilaah dembi dhaaf badanna waad haysataan waxaanoo nicmo-ana waa haysataan ilaahay u shukriya iska haysta fa acraduu way jeesteen oo wixii lagu waaniyey oo ambiyadii ay ku waaniyeen bay ka jeesteen ayb fa arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim iyaga korkooda saylal carimi carimka marka saddex macno ayaa ku jirto macna waxa uu yahay almas almasnaatu masnaadkana waxaa la yidhaahdaa biyo xireenka meesha marka dhismaha dheer ee biyaha lagu yacni rabuudo ee marka biyaha lagu celiyo yaa la yidhaahdaa marka waa iska biyo xireen ayb masanaatun taxbisu lmaa oo biyaha celiso marka macnuhu wuxuu noqonayaa saylal carimi biyo xireenkii daadkiisii yacni meeshaa biyo xireenka ah biyihii uu celin jiray ayaan kusoo furnay way nacam ayb macnaha labaadna waxaa laga macneeyaa alcarim waa ismu calamin oo waadiga magaciisaaba la dhihi jiray carim oo markaa wuxuu noqonayaa saylal carimi waadigii carim daadkiisii baan kusoo furnay tafsiirka saddexaadna waxaa weeyaan alcarim bimacna shadiid ashadiid ibnu cabaas sidaasuu isaguna fasiray macnuhuna marka wuxuu noqonayaa fa arsalnaa calayhim waxaan ku dirnay korkooda saylal carimi daadkii darnaa waa min idaafati sifati ilaa mawsuufihaa marka daad aad u daran baan kusoo faruurnay waay marka wabadalnaahum waxaanu ugu bedelnay bijannatayhim labadoodii beerood jannatayni laba beer meeshaan marka ba-dii baa waxaa la geliyey shaygii iyaga laga qaaday ayaa ba-da la geliyey hadda wixii la siiyeyna ba lama gelinin abuxayaan wuxuu leeyahay taasaaba luqada carabiga ku badan ayb oo markaa wuxuu leeyahay dakhalat ilbaa-u cala zaa'ili kii zuulay oo tegay baa ba-da la geliyey marka waxaana la dhaafay marka oo ba-da laga daayey maa kaana bedelan wixii bedelka u noqday huwa qowluhu jannatayni weeyaan meeshaas marka waxa uu yidhi waana sida machuudka ah buu yihi calaa lisaani alcarab lagu yaqaano wain kaana kahiiru miman yantamiyi lilcilmi yafhamu lcagsa dad badan oo cilmi u nisbo sheeganayana cagsigay fahamsan yihiin oo waxay leeyihiin kan la qaatay ba-da ayaa la gelinaa kan baxayna ba-da lama gelinayo isaga marka wuxuu leeyahay inkastoo marka dad cilmi u nisbo sheeganaya cagsiga ay fahamsan yihiin haddana marka machuudka carabigu sidan waayo aayaddu hadda ku socoto ayb waayahay wabadalnaahum waxaanu ugu bedelnay bijannatayhim labadoodii beeroodoo hore jannatayni laba beer ee kan dambee la siiyey ma isagaa beer ah maxaa beer loo leeyahay waaba abaar bee marka waxaa sidaa loo leeyahay calaa sabiili lmuqaabalati luqada carabiga marka waxaa ku muqaabalo ahaan yacni beertoodii baa beer loogu bedelay xun saasoo kalea laga rabaa iyadu marka xaqiiqatan waxaan la siiyey beer maba la dhihi kara ilaa calaa sabiili lmuqaabala in loo yihaaho wabadalnaahum bijannatayhim waxaanu ugu bedelnay jannatayni laba beerood kuwaas oo dawaatay ukulin miro u saaxiib ah khamdin ukuli khamdin geed cadayga mirihiisa u saaxiib ah cadayga marka geedkiisa mirihiisa shajarati l araak weeyaan cadayga marka geedkiisa mirihiisa wax uu tara ma leh ayb waxa laga bedelay wax anfacle bay ahaayeen waxa loogu bedelayna waa waxaan miro macno leh aan laga guranaynin dawaatay ukulin khamdin ukuli khamdinna waa la aqriyay ukuli khamdin haddii la dhaho iyadu ishkaal badan ma laha laakiin marka kale haddii dawaatay ukulin la yihaah khamdin waxay noqonaya in mudaaf loo soo qadaro saasaa fiican dawaatay ukulin miro u saaxiib ah khamdin ukuli khamdin geed caday mirihiis u saaxiib ah wa athlin dawaatey wadawaatey athlin geedka dhuurka la yihaha u saaxiib ah laba beeroodoo geedaha ka baxayaba caday iyo dhuur ay yihiin dhuurku marka waa geed uun markaa yacnii si ahaanna u weyn laakiin wax laga manaafacadsado aan lahayn saa looga manaafacadsado aan lahayn darfaa ulgaabana waa la yidhaahdaa mararka qaarna wuxuu usoo dhodhowaanayaa shawriga geedka la yihaahdo inkastoo uunan dhirirka iyo weynaanta uunan ku gaarin shawriga ayb n dhuurkaasay marka yaa la yidhaahdaa wa shay-in wadawaatay shay-in shay kuwa u saaxiib ah laba beerood oo shay u saaxiib ah min sidrin shaygu muxuu yahay shayga oo min sidrin gob ah geed gob ah kaas oo qaliilin aada u yar muhiimku marka da beerihii anfaca lahaa qudaartii iyo mirihii iyo waa laga bedelay waxaa loogu bedelay geed abaareed wax uun marka geedaha uun waxba aan laga manaafacaadsanin dalika jazaynaahum dalika kaagaasi jazaynaa waanu u abaalmarinay hum iyaga bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimadooda dartood baanan ugu abaalmarinay sidaas wahal nujaazii ma abaal marinaynaa amase maba abaal marinayno ila alkafuura kuwa oo markaa diidista badan oo gaalnimada badan maahe cid kale miyaan abaal marinaynaa wahal nujaazii ma abaal marinaynaa ila alkafuura kuwa kufriga badan oo nicmada diidis badan abaalmarintaani yacni cid kale miyaan ku abaalmarinaa oon kuwan ahayn oo markaa sababka marka loo abaalmariyey waa kufriga ay nicmada ku kufriyeen ba-dan marka waa baa-u sababiyo waayo abaalmarinta waxa keenay ee in sidan loogu bedelo waxaa waxa u keenay waa kufrigii iyo nicmadii alle oy diideen kufri marka la yidhaahdana dadaad diinka ka baxdana waa kufri adigoon diinkii ka bixin laakiin nicmadii ilaahay booskeeda boos aan ahayn haddaad dhigto oo aada nicmadii ilaahay u adeegsato inaad ilaahayba uga kaga caraysiiso yaadanba gaal diinta ka baxayba ha noqonine laakiin waa lagu abaalmarina nicmadii marka waa isbedeleysaa ayb haddii nabadgelyo la haystayna cabsi baa imaanayso haddii markaa amni iyo deganaan lagu joogayna qax baa imaanaya haddii markaa yacni barwaaqo iyo la haystayna abaar ayaa bedeleyso haddii laysku fiicnaayo laysjeclaana laysjeclayna dadka dariskoo intay isnacaan oo ay isu soco waayaana imaanaysa marka waxaasoo dhan marka waa waxyaabo ka dhalanayo nicmada rabi rabbi oo lagu kufriyo wajacalnaa waxaanu u yeelnay beynahum iyaga dhexdooda iyo wa beyna alquraa magaalooyinkii dhexdooda allatii magaalooyinka oo baaraknaa aan barakaynay fiihaa magaalooyinka dhexdooda shaam ayaa loo jeedaaye quran ayaanu u yeelnay magaalooyin magaalooyinka oo daahiratan sarreeyo muuqdo ayb amase daahiratan macruufatan la yaqaano magaalooyin la yaqaano safarku yaqaan ama usoo muuqanayso xoogaa markay socdaanba magaala u muuqanayso saasaanu u yeelnay marka waqadarnaa waan jaangooynay fiihaa yani magaalo yani magaalooyinka dhexdooda assayra socodkii baan ku jaangooynay oo subaxdii markuu soo dhaqaaqo qoraxduba markay soo kululaato wuxuu joogaa magaalo oo cuntana ka helayo ee salligana uu dhiganayo haddii uu ka dhaqaaqo gabalku intounan dhicin magaalo kaleu joogaa safarkii baa layskugu dhdhaweeyey marka oo qadarnaa waxaanu jaangooynay fiihaa magaalooyinka dhexdooda asayra socodkan ku jaangooynay qulnaa allahum waxaanu ku niri siiruu iska socda fiihaa magaalooyinka dhexdooda ku socda layaaliya habeenno iyo wa ayaaman maalmo habeen iyo maalinba xagga yacni socda aaminiina idinkoo markaa kuwa nabadgalsan ah oo aydan yacni cidna ka cabsanaynin sidaas baan ku dhahnay nicmadaa marka amniga maxay ku bedeleen iyadana fa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow baacid kala dheeray beyna asfaarinaa safaradeenna dhexdeeda kala dheeray oo magaalooyinkan isku dhow dhow de nin karti badan oo ad adag iyo nin iska waxba aan karti lahayn lama kala garanaye magaalooyinka dheeray sida ninka kartida leh usoo baxo wadalamuu way dulmiyeen anfusahum nafahoodii bay dulmiyeen fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hum iyaga axaadiida sheekaan ka dhignay lagu cibro qaato ayagii marka wamazaqnaa waan googooynay hum iyagii baan ayaan kidkidifnay oon googooynay kula mumasaqin kula tamsiiqin googoyn dhammaanteed ina fii dalika kaagaas la-aayaatin baa ku sugan likulli sabaarin mid walba oo sabar badan shakuurin oo rabbi u mahad celin badan yay aayad ugu sugan tahay arrintan nicmadii hore marka barwaaqadii ilaahay siiyey icraad ayay la imaadeenoo waxay ka jeesteen wixii lagu waaniyey middan amniga ilaahay siiyeyna waa ku kufriyeenoo ee waxayba doonteen ama ay jeclaysteen dhibka dhibkayba doorteen ayb marka alla wuxuu leeyahay wajacalnaa waxaanu yeelnay beynahum dhexdooda iyo beyna alquraa magaalooyinkii dhexdooda allatii magaalooyinka oo baaraknaa fiihaa aan barakaynay akaru yani aqwaasha mufasiriinta waxaa ugu badan alqura alatii baaraknaa fiiha sham in loo jeedo sham meesha marka yacni la barakeeyey magaalooyinka marka alla uu tilmaamayo iyagoo yeman deganaa shaam xaggeeda ayay aadayaan magaalooyinkii baa marka layskugu taxay ayb dhulkuna haddii un aynan isku dhadhoweyn tuulooyinka wax ka dhib badan ma laha oo hadda oo xataa duruqdu ay fiican yihiin oo wadooyin mararka qaar laami in la maraya laga yaabo hadday tuulada labada tuulo aad u kala dheer yihiin haddii ay kugu dhacdo xaalad iska emerjense ah ay kugu dhacdo ama baabuurkii si kaaga hallaabo meel geeri go-an baad joogaysaa marka wax un waddadaas soo maro iyo in ilaahay kugu hagaajiye maahani laakiin hadday magaalooyinku isku dhow dhow yihiin waa laga nabadgelayaa taas nicmo aada u weyn waay marka wajacalnaa waxaan yeelnay beynahum iyaga iyo wa beyna alquraa magaalooyinkii allatii magaalooyinka oo baaraknaa fiihaa aan barakaynay quran magaalooyin ayaanu ka yeelnay qaryooyinka oo daahiratan muuqdo oo safarkiiba u muuqdo markuu tan ka soo baxo xoogaa markuu socdaba tii kalea u muuqanayso waa farxaa qofka ayb ama daahiratan murtaficatan sarrayso waqadarnaa waan jaangoynay fiihaa magaalooyinka dhexdooda assayra socodkan ku jaangoynay oo markay wax yar socdaan maalin gelinkeedoo kale markay socdaan magaalay joogaan ta kalena waxay u jirtaa haddana gelin kale cabbaar yaroo kale ayay u jirtaa socodkii baan marka magaalooyinka ku sinnay oo aan ku jaangooynay buu leeyahay siiruu fiihaa layaaliya qulnaa lahum waxaanu ku niri siiruu socda fiihaa magaalooyinka dhexdooda ku socda layaaliya habeenno ku socda iyo wa ayaaman maalmo safarku hadduu habeen iyo maalin soconaa maxay ku tusaysaa nabadgeliyay ku tusaysaa waqti allaale waqtiguu doono hadduu soconayo nabadgeliyay ku tusay qofka laakiin marka uu nabadgelyada haysto waxaa laga yaabaa inuusan dareemin nicmada rabbina ay la yaraato waxaanan aragnay dad dhahaya marka nicmo nabadgelye iyo marka la sheego waqtiyada qaar dadka ay soo marto inay leeyihiin nabadgelyada ma la cunaa maxaa lagu sameynaa buu leeyahay aaway cunto male lacag male ganacsi male buu leeyahay war nicmaad hadda haysataa waxa yarood ilmahaaga usoo shaqaysato cabsi la-aan ayaad ku cunaysaa intaa rabbi maa uga shukrisid nabadgelyada maxay tarey ma la cunaa buu ku leeyahay marka uu nabadgelyo darro arkana cunto ma hela hadduu haystase macno ma yeelanaya cuntada maya lacagtan waa lagaa qaadayaa goormaa laguu soo gelayaa goormaa lagu dhacayaa isaga dhan waa hiyii kacsan yahay qofka marka ilaahay nicamkiisa waa weyn waxa haddaa haddii lagu shukriyana ilaahay waa ziyaadina haddaan lagu shukrinina waa iska qaadana ayb awalba ilaahay baa tafadul ku bixiyey siiruu socda fiihaa magaalooyinka dhexdooda ku socda layaaliya habeenno iyo wa ayaaman maalmo aaminiina idinkoo kuwa nabadgalsan ah faqaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna w baacid kala fogey baacid fogey ama bacidna waa la akhriyey bayna asfaarinaa safaradeenna dhexdooda kala fogey oo magaalooyinka noo kala dheeray oo markaa maxay rabaan marka waxay leeyihiin sidan waaba yacnii qof kastaa waa iska noolyahay qof kastaa dhib ma qabo nin ad adag iyo ninaan ad adkayn lama kala garanayo marka keenna ad adag si oo usoo baxo meelahan horta noo kala dheeray sideedaba fajcal baynanaa wa bayna shaami falawaatin wa mafaawisa dhul lamadegaan ah oo bahgooyo ah noo yeel linarkaba fiiha rawaaxil socodkan lugtaa iyo fudud waabana dilay si aan geela u korno wanatasawada aan sahay u baranno inaan qaadano iyaga safarkan gaaban wax sahaya ma qaadan jirin tanuu ka tegaya waa ka cunayaa midda kaleu ka tegaya cuntuu ka helaya midda kaleu ka tegaya cuntuu ka helaya wahaakadaa marka inaan sahay baranaan rabnaa bay leeyihiin nacam ayb ilaahay marka waa ajiibayo waa usoo dedejiyeyba nacam nicmadii markay ku kibreen oo raaxadii ay ka noogeen tan oo kale marka raaxo laga noogay waay nacam raaxadii bay ka noogeen oy ka daaleen wadalamuu way dulmiyeen anfusahum nafahoodii bay dulmiyeen fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay oon ka dhignay axaadiida wax lagu cibro qaato sheeko yacni yacni yutaxadathu bihim waa lagu sheekaysanayaa wayutamathal wayutamahalu bihim waa lagu soo tusaale qaadana ee sheekadaasna de waaba dhacdayo waa lagu tusaale qaataayo dad markay jabaan oy adduunyada ku kala yaacaan ayaa waxaa la yidhaha tafaraquu ka ayaadiisaba ayb meesha marka qabaa-ilkoodii waxay ku kala yaaceen bilaadda khasaan qolada la yidhaha shaamay aaday ayb asdina waxay aadeen cumaan khusaacana maka iyo dhulkaasay soo gashay ayb aalu khusaymana ciraaqay ka dhaceen ows iyo khasrajna madiinay ka dhaceen qolooyinkan oo dhan waa qolooyinka ximyare meeshaa deganaayo waayo ogaada ayb xaalkoodii marka sidaasuu noqday fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay oon ka dhignay axaadiida wax lagu sheekaysto wamasaqnaahum waan googooynay kula mumasaqin kula tamsiiqin googoyn dhammaanteed ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan likulli sabaarin mid walboo sabar badan sabrid badan shakuurin oo shukrin badan qofkii labadaas sifale bay arrintani u noqonaysaa cibro ayb qofka marka dadka muslimiinta inay ku cibro qaataan ayaa laga rabaa oo ay marka nicmada rabbigood siiyey ama caafimaad ha ahaato ama dhul iska fiican ha ahaado ama ha noqoto nabadgelyo ama islaamnimada oo waxa dhanba ka weyn ha noqotee in rabbi loogu shukriyo oo lagu cibaadadiisana la badiyo nicmadana aan loo isticmaalin aan lagu qooqin oon lagu kibrin ayb haddaad tiraa nicmada anaa keensaday iyo yacni kan anaa ka caqli badan kan anaa ka fiican maadaama aan ka caqli badanahan aniga waxaan ku helay oo aan yacni deganaanshaha ama istiqraarka aan ku haysta haddaad tiraahdid wax caqli aada haysaba ma leh maxaa yeelay nicmada rabbi waxay ahayd inaad ku shukriso si lagugu siyaadiyo oo ilaa dadkani marka wax walba dadkii intan la siiyey hadda waa arki waayeen markaasay hadalkan ku hadlayaan shaydaan hadduu marka adiga ku kaa qaalib noqdo caqli ma jiraayo ayb innaga lafteenna marka cibro bay noo naga rabtaa waqtiyo kale duduwanaa dadku soo maray marba xaalad oo xaalad marka yacni habeen iyo maalin siiruu fiihaa layaaliya wa ayaaman aaminiin iska ah waa la arkay waa la soo arkay dadka in badan way soo arkeen xaalad kalena marka waa la arkay iyadana oo tafaruq iyo ikhtilaaf iyo dhib fara badan iyo waxyaabo markaa yacni haddii laga taariikheeyo ama la qoro aada loogu cibro qaadanayo xaalad haddana marka tasalludul acdaa iyo wax lamida iyana oo aada xarij u ahna waa la arkaa xaalada marka yacnii ka duwanna in la galana waa dhici kartaa markan lafteedana nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda lafteeda marna nagama tagana oo waqti kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaalin xaalad xun lama joogo ayb oo markaad fiirisa yacnii waqtiyada qaarna waa daranta waa daranta xaalku wuu daran yahay waqtiyada qaarna xaalku waa fiican yahay adiga laftaada haddaad awqaadda xilliyada aada marayso aada aada u fiiriso nicmada rabbi in lagu shukriyay leedahay biyihii yacnii qofkii hadduu wuxuu cuno iyo wuxuu cabana haysto noloshiisiina si un ay markaa ugu nadaamsan tahay waxa ka maqan inuu fiiriyo keliya ma aha rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum war dadka idinka hooseeya fiiriya kuwa idinka koreeya ha fiirinina fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allaahi taasaa ku habboon in nicmada alle aydnan xaqirin haddii ninkaa koreeya adduunyo ah ku fiiriso ilaahay nicmadiisaad xaqiraysaa ninka kaa liita laakiin markaa aragto ilaahay baad u shukrinay nacam dalal badan oo laga yaabo innaga markaan yacni dhibka faraha badan aan dareemaynay ama dhibkuba uu nagu cusbaa dalal aada u barwaaqo qabay maanta haddaad fiiriso aad waa ku cibro qaadanay nacam oo waxaa laga yaabaa inaan innaga ka roonnahay ama inagiiba ay noo soo shaqo tegayeen waxaas ilaahay baa gedgedinaya marka oo dadkii marka inay rabbina baryaan ilaahay u tadarucaan towbo keenaan waajibaadka ilaahayna ku dhaqmaan saasaa ilaahay maciyadiisa ay ku helayaan laakiin waxa kore un in la fiiriya ma aha nacam meel un kaa sarrayso markii ilaahay wax ku siiyaba haddaad tiraa waxaasaan maqan waxaasaan haysa jirnay aaway hadda haddaad tiraahdid maadigaagiina ma taqaanid kii dhawaayna ma ogid kan soo socdana ma garan karaysid banaa ayb dadku haddii marka la kala googooyo nin walbaa meel lagu tuurana ceebtiisa bannaankay soo baxeen oo innaga hadda ceebteeni bax badan bannaankay yaalaan ayb ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado likulli sabaarin mid walba oo sabrid badan shakuurin oo alla mahadin badan walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah sadaqa waa rumeeyey calayhim korkoodu ku rumeeyey ibliisu ibliis dannahu maladiisii ayuu korkooda ugu rumeeyey fatabacuu way raaceen hu ibliis bay raaceen ilaa fariiqan wax yar ma ahane oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida fariiq koox mu'miniinta ka mida ma ahane wamaa kaana uma ahaanin lahu liibliisa ibliis calayhim iyaga korkooda min suldaanin awood korkooda uguma sugnaanin ibliis ilaa linaclama inaan muujinno ma ahane ayaanu u yeelnay sidaas man inaan muujinno yu'minu rumaynayo bilaakhirati aakhirada minman inaan ka muujinno huwa isaguba minhaa min alaakhirati aakhira xaggeeda fii shakin shaki kaga sugan dhexdiisa warabuka rabbigaa calaa kulli shayin shay dhammaantiis xafiidun midka ilaaliyo waaye oo yacnii aada uga warqabo halkan marka alla wuxuu leeyahay ibliis baa dadkan maladii uga dhabeeyey oo ugu rumeeyey maladaas marka waa maxay suuratulcaraaf aan kusoo marnay oo waa kii uu yidhi walaa tajidu akharahum shaakiriin kor iyo yacni midig iyo bidix iyo hoos iyo meel walbaan uga imaanayaa walaa tajidu akharahum shaakiriin mana arkaysid intooda badan inay adiga kugu shukrinayaan yani dadkan ma kugu shukrin doonaan saasuu yidhi awal marka ibliis waa malaynaya arrintaas malay ka ahayd hadalkaa wuxuu markuu dhahayay maladii marka ibliis waa ka rumeeyey marka oo dadkii intoodii badnaa ilaahay waa ka tageen oo markaa shaydaan iyo ibliis ayay ku xirteen ama mabda mabdi-ii rabbi haddii laga tago oo mabda kale shaydaan la qaato oo ilaahay mabdi-iisaba aan dadka lagu karin oo diintiiba ay u haystaan cibaadaad bis inay tahay oo axkaam aynan diintu lahayn oo aynan siyaasaad iyo nidaam iyo maamul inayna lahayn haddaan lagu karin dad badanoo muslimiinta ka mid ah ee ibliis maladiisiisoo kama dhabaynin marka ayb qofku dhahaya muslimaan ahay islaamnimada waa aaminsanahay tukanayo haddana aaminsan islaamku wax uu ka galo laba qof oo isqabatay ma kala bixi karo hadduu aaminsan yahay maxaa u dhiman qofkaa ibliis inuu baadiyeeyey maxaa kaga dhiman marka xarafkana sadaqana waa la aqriyay sadaqana waa la aqriyay haddii sadaqa la aqriyo danahu mafcuul ah mafcuulkii sadaqahu haddii sadaqa la yidhaahdana waa run sheegay waay macnaheeda dannahu marka mansuubun binasci lkhaafid oo macnuhu wuxuu noqonayaa walaqad wallaahi qad xaqiiqe ahe sadaqa wou run sheegay calayhim korkooda ibliisu ibliis baa ku run sheegay dannahu fii dannihi maladiisa ugu run sheegay dhexdeeda fatabacuu way raaceen hu ibliis bay raaceen ilaa fariiqan koox ma ahane min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah wax yar oo mu'miniinta ka mida maahee inta kale waxay raaceen ibliis wamaa kaana lahu uma ahaanin ibliis calayhim iyaga korkooda min suldaanin wax xujo a ay suldaanun ibliis awood oo uga qaalib noqdo ma lahayn laakiin innagaa ku salladnay maxaan ibliis ugu salladnayn xigmadda ku jirta waa maxay dadkan inaan kala saarno qofka daacadda ahe aakhiro rumaysan iyo qofka aan aakhiro inuu u shaqaystaa aan rabin in lagu kala saaro ilaa haddii aan isaga la abuuri lahayn dadkao dhan markaas yacnii wax lama kala garteen qof fiican iyo qof xun ilaahay waa yaqaanay isaga laakiin haddana in banaanka la keenaa la rabaa oo lagu maxkamadeeyo qofkan marka alla wuxuu leeyahay ilaa linaclama inaan muujinno ma ahane waxaan u yeelnay yacnii sidaa aan u qadarnay linaclama inaan muujinno man axadka yu'minu rumaynayo bila bilaakhirati aakhiro minman inaan ka aan ka muujinno huwa isaguba fii minhaa aakhirada xaggeeda fii shakin kaga sugan wa rabbuka rabbiga calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa xafiidun mid ilaalin badan wa shay kasta rabbigaa mid dhowrayo ilaalinaya qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi aayaddanna mushrikiintii carabtaa lagu soo jeestay intii hore waxbaa lagu waaninayay de nabiyullahi bacigii baa laga soo hadlay nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan qisadoodii baa la keenay dad ilaahay wax waaweyn uu siiyey oo ku shukriyey qolo kalea haddana lagu xijiyey oo gaalnimadii dooratay oo iyaga la halaagay markaasaa halkan marka arrinta biyo dhaca arrintaa loo soo noqonayaayo biyo dhacaasuna waa tawxiidka war ilaahay idinka wuxuu idiin abuuray inaad caabudaan keligiis shukriga allana tawxiidkaasa u asal ah marka juduurtii iyo xididkii shirkiga ayay aayaddaani siibaysaa waa tuureysaa aad marka aayaddan in loo dhuuxo waay allah wuxuu leeyahay qul dheh nebi moxamedow udcuu u yeera oo u yeerta aladiina kuwa zacamtum aada ku andacooteen min duunillaahi alla sokadiisa annahum shurakaa-u inay alla wax la leeyihiin kuwii ilaahay inay wax la leeyihiin aada ku andacooteen bal u yeera laa yamlikuuna ma hananayaan mithqaala daratin dhuuricaso wax la eg fi samaawaati kaas oo fi samaawaati samaawaat dhexdiisa ku sugan walaa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday ma hananayaan dhuuricasada waxa ugu yar waay cirkan iyo dhulkan dhuuricaso wax la eg kuma laha iyaga ayb wamaa lahum uma sugnaanin iyaga fiihimaa cir iyo dhul dhexdooda min shirkin wadaagna uguma sugnaanin oo ilaahay waxba lama laha dhuuricaso wax la eg ma laha shirkana ilaahay lama aha wax lama leh alle wamaa lahu alla uma sugnaanin minhum iyaga xaggooda xaal uu ka ahaaday min dahiirin mid iyaga mid isaga garab u ah ilaahay ku garab u aho u kaalmaynayana ma leh oo kuwaas ah marka waxaan aada caabudaysaan macnaha waxaa laga wadaa dhul iyo cir waxba kuma laha koonkan iyaga waxay ku leeyihiin ma laha shirkana lama ahan alle garabna ugama baahno ilaahay uma kaalmeeyaan maxaad ka caabudaysaan waayo markaasna qofka marka la caabudayo waa in dheefna laga rabaa soo maaha dhibna inuu qaadi karo laga rajeynayo laga fiirinayo intaba ma haystaan iyaga hal arrin baa marka ay ku celceli jireen waxay dhihi jireen marka yacni waa noo shafeecayaan mar un bay ilaahyadan noo shafeecayaan oo markaan dhibaato iyo waxgalna iyo shafaacadoodaan rajaynaynaa wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaa'una cinda allah saasay dhihi jireen shafaacadiina marka waa kana waxaa la leeyahay walaa tanfacu shafaacatu shafaacadii anfici mayso cindahu cinda allahi ilaahay agtiisa ilaa liman unbay u anfacaysaa axad adina ou alla u idmay lahu isaga in loo shafeeco bis unbay wax u taree shafaacana midda shafaacadana ilaahay ciddii uu siiyo umbaa unbaa yeelanayso kii uu yiraahdo hebel ha la gaarsiiyo shafaacadaada hebel gaarsii unbaa markaa yacnii shafaacadu ay gaaraysaa marka iyadana allah gacanta ku haysta waay qul lillaahi qul lilaahi shafaacatu jamiicahum shafaaco dhan ilaahay baa iska leh mar hadduu amarkeeda isaga leeyahay asaa iska leh meeshaa marka afar sifo oo shirkiga sabab looga dhigi kari lahaa ayaa meeshaa lagu gooyey ayb marka macbuud waxaa la kala saaray cibaadada macbuudka xaqa iyo kuwa baatilka ah macbuudka xaqa marka dhulka iyo cirka ka iska leh waay midka aan wax shirka ah lala wadaagin waayo kaalmo midka aan u baahnayn waayo amarka midka iska leh waay hebel u shafeec hebel uma shafeeci kartid amarkiisa unbaa soconaya allah marka macbuudka xaqaa sifadaas uu leeyahay kuwiina idinku intaa ma leeyihiin ma lahan iyagaba waa ogyihiin inayna lahayn ayb qul waxaa tiraa udcuu tuuga ama yacni u yeera aladiina kuwa zacamtum aada ku andacooteen min duunillaahi alla sokadiisa annahum shurakaa-u zacmada labadeeda mafcuul waa qadaran yihiin annahum shurakaa-u jumladaasna waa inay alla wax la leeyihiin kuwii aada ku andacooteen u yeera laa yamlikuuna hanan maayaan midqaala daratin dhuuricaso wax la eg darada oo fi samaawaati ahaatay iyo walaa fil ardi dhulka dhexdiisa mid ahaatayna hanan maayaan waxba kuma laha marka dhulka iyo cirka dhuuricaso kuma laha ama ha ahaada qofka waxa la caabudayo sanam ama ha ahaadaan malaa'ig ama bani aadam ambiye ilaahay hadday doonaan ha noqdaan maxaa yeelay nebiyada dhulka iyo cirka waxba kuma laha ilaaha iskale dhul iyo cir haddii la yiraahdo qofkan wax milkinayo oo dhul gadanayo oo isaga yeelanayo iyo meeshan ma imaan karaa maya ee midkaasi isagu inuunan dhulka waxba ku lahayn waxaa ku tusayo isagoo aan waxba lahayn uu yimid qof kasta milkigaas uu leeyahayna waa laga dhex saarayaa maalinka dambe oo ninkii meydka ah waxba yeelan maayo marka gurigan yaa hebelaa lahaa jira yaa laleeyahay na milkigii dhammaa marka milki oo waqti gaaban ku eg waa isaga dhan marka milkiga noocaas oo kale milki xaqiiqi a ma aha walidaalika marka dhul iyo cir allah iskale cid la lehna ma jirto wamaa lahum uma sugnaanin fiihimaa dhul i cir dhexdooda min shirkin ay shirkun wax la wadaago oo isaga la lehna ma jiro oo dhahayo qeyban dhulka alla la leeyahay iyo cirkan qeyb kala leeyahay iyana ma jiraan wamaa lahu alla uma sugnaanin minhum iyaga xaggooda xaala uu ka ahaaday kuwan aada caabudaysaan min dahiirin mid garab u ah wax garab u noqonay u kaalmeynayana ilaahay ma laha walaa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu ergeynta cindahu cind allaahi alla agtiisa ilaa liman unbay u anfacaysaa oo loo shafeeci karaa adina alla uu idmay lahu isaga uu u idmay udinana waa la aqriyay udina lahu loo idmay xataa idaa fuzica can quluubihim qiyaama marka la tago ilaahay shafaacada in qof uu iska ergeyn karo ama uu iska hadli karo arrintu waa ka weyn tahay oo alla wuxuu leeyahay xataa idaa goortii fuzica argagixii laga qaaday can quluubihim quluubtooda xaggeeda laga zuuliyey oo markii laga qaaday qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii maadaa maxaybaa qaala rabbukum rabbigiin uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa qaala wuxuu yidhi alqowla qowlkii alxaqa dhabta ahaa wa huwa alle isagu alcaliyu alla sarreeya waa alcadiimu weynin badan alkabiiru weynin badan meeshan marka xadiid waxaa jira saxiix ah oo bukhaari iyo keyrkii iyo ay warinayaan nabigu sal l slam wuxuu yidhi idaa araada allahu an yuuxiya bilmri aayaddan u fasira xadiidkaas ilaahay haddii uu doono arin inuu ku waxyoodo takallama bilwaxyi ilaahay waxyiga waa ku hadlaa waa hadlayaa allah subxaanahu watacaala waxyigiibuu ku hadlayaa markuu hadlo alla marka akhadat isamaawaatu minhu rajfatun cirkii waxaa qabanaya marka gilgilasho cirka yacni waa gilgilanaya samaawaadku waa gilgilanayaan ow qaala ama wuxuu yidhi racdatun yacni gilgilasho shadiidatun daran khawfan min allahi tacaala cabsi ee ilaahay ka baqayso ayay la gilgilanaysaa faidaa samica bidalika ahlu samaawaati markay dadka malaa'igta samada joogta ay maqlaan saciquu waa suuxayaan waqaruu lilaahi sujadan ilaahay bayna sujuud ula dhacayaan fayakuunu awala man yarfacu ra'sahu jibriilu kan ugu horeeyo oo madaxiisa kor usoo qaadayo jibriil buu noqonayaa fayukallimuhu allahu min waxyihi bimaa araada alle jibriil ayuu kula hadlayaa waxyigiisa wixii uu doono huma yamuru jibriilu cala almalaa'ikati jibriil malaa'igtiibuu soo marayaa kulamaa mara bisamaa-in mar walboo samo uu soo maro sa'alahu malaa'ikatuhaa malaa'igteedaa su-aalayaan maadaa qaala rabbunaa yaa jibriil rabbigeen muxuu yidhi jibriilow fayaquulu jibriilu wuxuu dhahayaa qaala alxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir qaala fayaquuluuna kulluhum midla maa qaala jibriil ayay dhahayaan jibriil markaa waxygii ayuu marka la imaanayaa meeshii ilaahay u amray buu geynayaa ayb aharkan marka xadiidkan tafaasiirtaa wariyeen laakiin mid isaga la mida ama macna ahaan u dhowbaa bukhaari fii saxiixihi iyo khalqu afcaali lcibaadka iyo uu kusoo saaray marka xataa idaa fuzica can quluubihim macnaha laga wadaa waxay tahay malaa'igta markuu ilaahay waxyiga ku hadlo waa dhacayaan yani hadalka alle wax u adkaysa karaba ma leh geb markay dhacaan yaa ilaahay subxaanahu watacaala argagaxa ka qaadayaa markuu ka qaaday marka isweydiinayaan jibriil baa marka alla uu kula hadlayaa waxyigii kuwii kale jibriil bay su-aalayaan rabbigeen muxuu yihi qaala alxaq munaasabada marka shafaacada iyo hadalkan ka dhexeeya maxay tahay taasaa in la fahmo u baahan waxay tahay allaha hadalkiisa sidan looga argagaxayo yaa ku dhiiro kara wa adiga shafaaca macnaheeda waa iisoo ergeey warniyow hebel igugu tag maalan qof hadda maalan marka aada ama meel shaqo ka rabto ama aada yacni nikaax iyo wax lamida ah ka rabtoo kale qof aada isleedahay maanta weji buu leeyahay aada hore u kaxaysanaysaa markaasaad leedahay war ninkan yacni dantaani iga soo dhammeey qofkii markaad waa ku garab gelaya qofkan bani aadamka marka waa lala hadli karaa si kastuu ahaado bal waxaa laga yaabaa ninkaad u wadanaysaba inuu ka heybaysanayo isaga oo uu fadhigaba uga kacayaa laga yaabaa laakiin ilaahay sidaas miyaa maya maya ilaahay subxaanahu watacaala isagaa laga baqaa isagaa laga heybeystaa shafaacadu marka ma ahan in iska istaag ee markaa yacnii adiga iska tasarufna ma aha ilaahayna markaa in la yidhaaha hebel inaan u shafeecaan rabaa iyo meesha sidaa ma taallo nabigeena dadka ugu karaamo badan uguna kheyr badan ilaahay agtiisa uguna weji badan sala allahu calayhi wasalam qiyaamaha marka la tago ee malaa- ambiyada kale ay shafaaci shafeeci waayaan isaga carshiga alla agtiisuu tegayaa hoostiisuu ku sujuudayaa markuu sujuuddii la dhaco ayaa waxaa la leeyahay allow ammaanaya ammaanuu iska gelayaa ilaahu saasaan rabaa hore kama dhahayo markaasaa ilaahay dhahayaa irfac ra-saka madaxaaga kor u qaad ishfac tushafac ergey hadda waa lagaa erga aqbalaya ambiyada ilaahayna maxay leeyihiin nafsi nafsi suuratu daaha waxaan kusoo marnay yowma-idin yatabicuuna adaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa nin ku dhaca marka male ilaahay inta hor istaago inuu soo rabo isaga hadlo maya rabbi marka yacnii heybad cabsi ayuu leeyahay subxaanahu watacaala ambiyada marka nabiyullaahi maxamed ugu kheyr badan siduu ilaahay u yaqaano bal arag intuu markiiba iska tago ilaahu dadkan u shaf yacni iiga erga aqbal saa iskama dhahayo cibaado iyo addoonnimo ayuu muujinayaa markuu addoonnimada ku xeel dheeraado ayaa ilaahay waa ogyahay muraadkiise waa la ogolaana markaas marka aayaddan macnaha ku jiraa waxay tahay rabbi hadalkiisaa sidaa looga cabsanayaaye shafaacadiisa marka maa laata iyo cuso iyo waxaan la aqoonin ama wax aanba jirin oo wujuud rasmiga aan lahayn ama kuwa iyaguba yacnii aan ilaahay agtiisa weji ku lahayn maxay ka qaadan karaan ambiyada ilaahay agtiisa wejiga ku lahaabaa saa u baqayaanba eh marka munaasabada saas walaa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu shafaacadii cindahu alla agtiisa ilaa liman unbay u anfacaysaa adina yacni alla oo u idmay lahu isaga xataa idaa goortii fuzica argagaxa laga zuuliyo can quluubihim malaa'igta quluubtooda laga zuuliyo qaaluu waxay dhahayaan maadaa maxaybaa qaala rabbukum rabbigiin uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa alqowla alxaqa buu yidhi rabbi wa huwa alle isagu alcaliyu alla sarrayn badan waaye alla sarreeyo alkabiiru ee weynin badan qul man yarsuqukum min asamaawaati waalardi qul illaah qul waxaa tiraa man kumaa yarsuqukum arsuqayo qul waxaa tiraahdaa man kumaa yarsuqukum idin arsuqayo idinku min asamaawaati samaawaat xaggooda yaa idinka arsuqo oo roobka idiin keeno waalardi ardada xaggeeda yaa idinka arsuqo beeraha idiin soo saaro qul waxaa tiraa allaahu allah wa inaa annaga ow amase iyaakum idinka lacalaahudan buu ku sugan yahay hanuun korkiisa ow amase fii dalaalin baadi dhexdeed ayuu ku sugan yahay baadida oo mubiinin cad qul waxaa tiraa laa tus'aluuna la idin su-aali maayo idinku camaa kii xaggiisa wax la idinka weydiin maayo ajramnaa annagu aan kasbannay walaa nus'alu annagana nala su- nala su-aali maayo camaa waxa tacmaluuna aada idinku samaynaysaan qul waxaa tiraa yajmacu beynanaa yajmacu waxaa kulminaya beynanaa annaga dhexdeenna rabbunaa rabbigeen baa na soo ururinayo na kulminayo inaga uma markaa dabadeed yaftaxu uu xukumayaa alle beynanaa dhexdeenna bilxaqi ayuu ku xukumayaa xaq wa huwa alle alfataaxu alla yani xukmitaan badan waayo oo xukumid badan alcaliimu ogaal badan qul waxaa tiraa aruunii itusa aladiina kuwa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi billaahi alleh shurakaa-a xaal ay yihiin shurako alle ay wax la leeyihiin oo cibaadada ay la leeyihiin kuwaa bal itusa kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaya ka tagoo saa ma aha bal ee huwa isagu allaahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alxakiimu falsan afartan aayadoodna macaani waaweyn baa ku jira waa dood mushrikiintii lala doodayo rubuubiyada marka daliil laga dhiganayaa waxaana loo daliishanayaa cibaada inuu alla keliya leeyahay maadaama rabbinimada uu keligii leeyahay qul waxaa tiraa man kumaa yarsuqukum idinka idin arsuqayo min asamaawaati samaawaat xaggeeda idinka arsuqayo waalardi dhulka xaggiisa kan yaa idinka arsuqayo qul waxaa tira allaahu alle wa inaa annaga ow amase iyaakum idinka lacalaa hudan buu ku sugan yahay midkaan annaga ama idinka wuxuu ku sugan yahay lacalaa hudan hanuun ow amase fii dalaalin buu ku sugan yahay mubeynin cad yacnii labadeennaba xaq ma wada haysano mid unbaa xaqa haysta waay labadeennana baadida kuma wada jirno mid unbaa baadidii ku jiro meeshan marka owdaani marka daahirka waxay u muuqataa shaki owda waa macno badan tahay carabiga mar waxay imaaneysaa litanwiic mar waxay ku imaanaysaa litakhyiir mar waxay ku imaaneysaa lishaki mar waxay ku imaaneysaa lilibhaam hadda macnaha ay ku imaaneyso waa lilibhaam ibhaam ibhaam macnaha waxaa laga wadaa waa la qariyey uun macnaa shaki laga shakisan yahay ma aha innaga iyo idinka mid unbaa xaq ku taagan waa la qariyey bis qarintaasi marka ma keenayso shaki ibhaamaa la yidhaha marka macnahaas owda halkan ku jirto lishaki ma aha leanna nebiga marna kama shakisnayn isagu inuu ba yacni isma lahayn baatila ku taagan tahay nebigu baatil marna inuuna ku taagnayn waa ogaa isaga marka marka la leeyahay labadeenna xaq kuma mid unbaa baatil ku taagan marka la leeyahay macnaha nebigu inuusan garanaynin ma aha kan baatilka ku taagan waa garanayaa laakiin owdan baa lil ibhaam ah waa garanaa laak waa la qariyey waa la qariyey macnahaasaa ku jira usluub marka carabi ahna waaye oo noocan oo kale cilmulbayaanka waxaa la yidhaahdaa istidraaju lmukhaaab balaaqada saasaa lagu dhahaa istidraaju lmukhaaab marka waxay tahay qofka lala hadlaayo oo lala khitaabayo ayaa xoogaa lasoo dhaweynayaayoo la sabaansabayaa oo yacni meel waxaa la keenayaa yacni uu fiirfiirin karo ayb ee marka la yidhaha hadda adiga baatila ku taagan tahay marka qofka la yidhaha ee iyo marka la yidhaha war aniga war kaalay aniga adiga mid unbaa baatil ku taagane aan wax fiirinno tee roon usluubka dooda tee ku roonna midaanaa ku roon dambe walidaalika marka istidraaj waxaa la yidhaahdaa oo istidraaju lmukhaaab ayay saasaa marka la yidhaahdaa culimada qaar marka waxay yihahdeen jumladani waa jumlatu insaaf waa jumlo ou ka muuqdo cadaalad ninkan isagoo baatil ku taaganba lama dhihin war yaa adaa baatil ku taagan lama dhihin isagoo la ogyahay inuu baatil ku taagan yahay war labadeenna mid unbay ka hadlaysan tahaye aan wax fiirinno waa usluub marka qofkana loogu garsoor falay xoogaana uu kusoo dhawaa kara ayb owdaasina marka waxa weeyaan lil ibhaam laa lishaki ayb shaki markay meesha uma taagna wa inaa annaga ow amase iyaakum idinka lacalaa hudan buu ku taagan yahay hanuun korkiisa ow amase fii dalaalin baadi baadida oo mubiinin cad labadaa mid unbaa yacnii labadana kuma wada baailkana kuma wada taagnin xaqana kuma wada taagnin mid unbaa baail ku taagan ama mid unbaa xaq ku taagan qul laa tus'aluuna qul waxaa tiraa laa tus'aluuna la idin su-aali maayo camaa kii xaggiisa ajramnaa annaga aan kasbannay meeshaana usluub kaloo istidraaj baa ku jiro oo waxaa la leeyahay war annaga dembiga aan galno ee idinka la idin su-aali maayo kaad idinku samaysaanna annagana lama weydiinayo waxaas marka intaad iska dhaaftaan aan wax fiirino walidaalika xataa fiiri camaa ajramnaaba markay ayagu iska hadlaayaan camaa ajramnaa baa la yidhi nebigu hadda ma dambaabaye ee mu'miniinta unbaa loo jeedaa iyagaa da nebigu macsuuma oo isagu ahaa marka adiga haddaad iska dhigto qof aan dembi gelin oo isagu aan kasab kale xun aan lahayn markaad iska dhigto de qofkii kuma qanci kartid anaa saxan adiga waa qaldan tahay mar walba aniga dembi kuma jiro adaa dembi ku jiro aniga dembi ma galo adaa dembi un galo iyo waa kala roon tahay war aniga keyga adiga lagu su-aali maayo kaagana la iweydiin maaye waxa saxdaa aan bal isla fiirino waa usluub marka insaaf ka muuqda iyadana walaa nus'alu nala su-aali maayo innaga camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan haddii aada diidaan un sawmaa meelaa lagu kala baxayaa qul waxaad tidhaahdaa yajmacu baynanaa dhexdeenna wuu kulminayaa rabbunaa rabbigeen ayaa kulminaya oo na kulminayo uma markaa dabadeed yaftaxu waa xukumayaa alleh baynanaa dhexdeenna bilxaqi buu ku xukumayaa wa huwa isagu alfataaxu mid yacni xukumaya waayo alleh waa axad yacni xukun leh waayo alleh alcaliimu oo cilmi badan weeyaan axwaasha addoommadiisa aada u og qul waxaa tira aruunii bal itusa aladiina kuwa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi billaahi alle yacni kuwan aada alla ka dabageyseen ilxaaqu marka waxaa weeyaan allaad la sinteen cibaadadayna alla kula simeen waxaan marka aada ilaahay ka daba wadaan ood ilaahay ka dabageynaysaan bal itusa shurakaa-a xaal ay shurako yihiin oy alla ay wax la leeyihiin iyagoo alla wax la leh saaad idinku ka dhigteen cibaadada kuwa bal itusa waxa ay qaban karaan kalaa bal ee huwa yacnii shaniga waxa uu yahay muhimka ah ama huwa isagu kaad yacni u shariig yeelaysaan allahu macbuudka dhabta lagu caabudo xaqa lagu caabudo weeyaan alcasiizu addoomihiisa ka adag alxakiimu ee falsan weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala ayb hada aakirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed